deegaanka bilicsan oo ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira deegaan iyo dad barakac ah kuwaasoo wajahaya dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin biyo la-aan baad la-aan hoy la-aan iyo waxyaabo kale oo intaa ka badan gudoomiyaha deegaanka bilicsan ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirto deegaanka bismillaah markaas tuuladan aan joogno hadda waa bilicsan galbeedka kismaayo waxaan baahida tuulada ugu badan ee haysta dadkan dhibaataysan waxaa weeye iyadoo xilliis ramadaan la gelayo wax biyana aysan lahayn bataanta ma meel biyo ay ka cabbaan ma haystaan nolol kale ma haystaanoo waad u jeedaan dadkan xaaladda ka muuqato dad waxaa jira curyaamiin ah oo maxaan ku dhahaa oo aanan la qaaday la dhigayo dad waayeelaa jira oo ayana maxaan ku dhahaa xaaladooda ilaa dad agoomaa jira tiro badan ummadda way rafaadsan yihiin ummadda islaamka ee soomaaliyeed ee meel kasta joogta waxaan leenahay ummaddan bilicsan ku nool ee ku soo barakacay ee duruufaysan ee oonka iyo gaajada labadaba maxaan ku dhahaa waa- waa laba cadow waaye oon iyo gaajo labada qof isugu darsantay ilaah baana ka bixin kara xilli ramadaan baa runtii yaa nagu soo wajahan ummadda islaamka waxaan leenahay ummaddaasi usoo gargaara bilicsan degan deegaanka bilicsan iyo deegaanada kale ee ku yaala gudaha dalka ayaa wajahaya abaaraha ka jira dalka taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda